alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma bacna bima clamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waa kitaabkeeni alfiq lmanhaji siba waxaynu ku jirnay caqdiga guurka ee saxiixa ah iyo waxyaalaha ka ratibma ee ka dhasha dhowr qodob ayay inoo soo sheegeen ilaa afar qodob kii shanaad baynana ku guda gelaynaa alqasmu bayna azawjaat haddii uu ninku dhowr dumara leeyahay inuu qaybiyo xagga jiifka iyo la jooga iyo arrimaha kalena ugu cadaalad sameeyo alqasmu bayna azawjaati waa sawjooyinkii oo qasmiga qeyb u sameeyo in kaana lizawji haddii zawjka iyo ninka uu sugnaaday agharu min zawja waaxida halxaas wax ka badani kama siyaatiisa inoo iman doontaa oo qasmiga iyo axkaamtiisa meel gaara ayay kaga hadli doonaan laakiin hadda tirintii waxyaalaha ka dhalanayay caqdi zawaajka saxiixa ah ayay inoo wadaan qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi idaa kaana cinda arajuli ninka agtiisa markay ahaadeen ee uu qabay imra'ataani laba haween laba xas markuu leeyaho falam yacdil baynahumaa dhexdooda aanu cadaalad samaynin jaa waa imanaya yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha walxaal shiquu dhinaciisu saaqiduu dhacsan yahay isagoo dhinac maqan yahay ayuu imanayaa rawaahu tirmidiyu baa wariyey wa ibnu maaja wa abu daawuud can abi hurayrata radia allahu canhu ayay ka wariyeen warawa التirmidiي وabu dawuud wغayruba can caisha radي allahu canha ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebigu kaana wuxaa yaqsimu bayna nisaa'ihi dumarkiisa dhexdooda ayuu xagga iyo jiifka iyo la joogaba u qeybin jiray fayacdilu dabeedna waa cadaalad samayn jiray wayaquulu waxaa odhanayay allaahuma allow haaditanii qismatii aniga qeybtaydii weeye fiima amliku waxaan anugu hayay ee anigu aan hananayey taa qeybteedi weeye falaa talumnii haygu canaananin fii maa tamliku oo haygu qabsanin fii maa tamliku waxaad adigu hayso walaa amliku oo anigu aanan haynin haadihi qismatii ay fi lmabiiti waannafaqa waa xagga mabiidka iyo labaryidda iyo nafaqada iyo waxsiinta waan ugu cadaalad samayn falaa talumnii fii maa tamlik walaa amlik laakiin haygu qabsano haygu canaanan waxaad adigu haysoonan hayninoo ay fi lxubbi waalmawadda xagga jacaylka iyo kalgacaylka iyo arrimaha qalbiga ah waxa weeye wuxuu markaa isagu qofku gacanta ku hayso ma aha e waxa weeye wax markaa xagga ilaahay ku xidhan iyo qofkani hadba dee sidii markaa uu qofkan soo dhowaynayo wanaag uga arko xaqa markaa shanaad ee ka ratibmayaa sidaa culimmada inoo sheegeen waa xaqa qasbiga ee inuu ugu cadaalad sameeyo hadduu laba reer iyo wax ka badan leeyahay arrimihii markaa dee maadiga ahaa iyo kuwii macnawiga ahaaba culimmadu waxay inoo soo qaateen laba xadiid oo xadiid waa kaa hore ee tilmaamaya in haddii uu ninku labadiisa reer ama reerihiisa u cadaalad samayn waayo maalinta qiyaamaha inuu imanayo isagoo dhinac uu maqan yahay xadiidka kalena waa arrinka nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu dumarkiisa markaa u cadaalad samayn jiray waxaa la yaaliyo wixii uu hayo oo dhan taana uu ilaahay markaa u bandhigayo odhanayay ilaahu qeybteedii aniga waa taa wixii markaa anigu aan haye waxaad adigu hayso haygu canaanan waaw annasabu waxaa kaloo ka dhalanaya guurkii saxda ahaa annasabu nasabkii iyo abtirsiintii iyo nasab sheegashadii ayaa ka dhalanaysa wa yahbutu waxaa ku sugmaya bisawaaji guurkii bacda dukhuuli dukhuuliya is-arag kadib nasabulawlaadi carruurtii inay u nasab sheegtaan ay u abtirsadaan ilaa abihim aabbahood idaa ja-ad bihim zawja waa markaay xaasku kula timaaday ku dhasho dimna mudda dimna muddati alxamli almacruufa muddadii uurka ee la yaqaanay dhexdiisa marka ay kula timaado ayay markaa u nasab sheeganayaan ama u abtirsanayaan aabbahood wa aqaluhaa muddada inta ugu yar sideed cashar sitatu ashhur waa lix bilood wa agsaru arbacu siniin inta ugu badanna waa afar sannadood kamaa mara sidii hore inoo soo martay fa waladu kulli zawja zawjo kasta ilmaheeda ay ku dhashay fii zawaajin saxiixin guur saxiixa dhexdii yuusaw ilaa zawjiha ninkeeda ayaa loo nisbaynayaa u nasab sheeganaya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu idhi alwaladu ilmuhu lilfiraashi firaashka iyo xaasnimada ayuu u sugnaaday walilcaahiri alxajar ka zaanigaana dhagax ayaa u sugnaado isagu wuxuu ku leeyahay meesha ma jiro rawaahu muslim ayaa wariyey almuraadu bilfiraashi waa xaalat waa xaalatu qiyaami zawjiya xaaladda ay zawjiyadii iyo xaasnimadii ay taagan tahay ayaa loo nisbaynayaayoo dee haddii ay markaa weenaydin nin ay leedahay ilmihii ay dhashay iyada ayuu isaga unbaa loo nisbaynayaa walilcaahiri alxajar ayizaani low lkhayba kii markaa zaaniga isagu khayba iyo hoog ayuu leeyahay walaa xaqa lahu fi lwalad ilmahaana waxba kuma laha waxay leeyihin culimmadu waxyaalaha ka dhashay guurka saxiixa nasabka ayaa ka mid ah oo guura saxiixi haddii uu laba qof dhex maro dukhuul iyo is-arag iyo kulmidna ay dhexdooda timaaddo wixii carruur ay gabadhaasi dhashaa waxay u nasab sheeganayaan ama u tirsanayaan ninkaa markaa qabay oo aabbo u noqonaya laakiin waa haddii ay sawjada iyo xaaskaasi kula timaaddo dhexda muddadii guurka ee la yaqaanay haddii ay ku dhasho weeye horaynu u soo marnay oo mujalladkii koowaad ayaynu ku soo marnay muddada xamliga inta ugu yar waa lix bilood iyo laxdataan bay idhahdaan lix bilood iyo laba ilbiriqsi ayaa ugu yar waana sida markaa dee aayaadkii qur-aanka ahaa laga soo dheegtay marka ilmuhu maalintaa dee meherkooda iyo kulankoodu dhacay waa inaanu ka yaraanin ilmahaasi ninkaa loo tirinaya lix bilood iyo labadaa laxdo laxdatulmarkaa jimaac iyo laxdatulwadciga waa inaanu ka yaraanin haddiise dee ama shan bilood iyo afar bilood iyo ay markaa ilmihii ku dhasho waxa caddaanaya ilmahani markaa inuu ka horreeyey guurkan inuu ka horreeyey iyo kulankoodan inuu ka horreeyey ayay markaa tusinaysaa haddii dee markaa gabadhu ay markaa nin hore uu qabay oo dee aanay ka cadad bixinna dee kaa hore ayuunbaa markaa isagana loo eegi haddii oo kani dee markaa isaga shaqo kuma laha haddii aanay markaa nin lahaynna dee ilmuzino ayuu markaa noqonaya ama isagani markaa dee sina uu ka sinaysay ha noqotiyo kulan ula sameeyey ama mid kale ilmahaasi ilmuzine ayuu noqonaya afar sanona waa inaanu ka badanay hadduu afar sano ka batana waxa weeye ayana waxaa la ogaanayaa inaanu markaa ilmaha shaqo kulahayn way badan tahay runtii iminka arrimahaasi oo yacni mada waxaad arkaysaa iyadoo dadku maanta ay su-aalaha ka keenaya ama laysweydiinayo gabadhi markii ay dee reerkiiba joogtay ama aqal hayd afar bilood ama saddex bilood ama laba bilood ayay dhashay ama iyadoo ur weyn leh ayaa la meheriyabaa lagu leeyahay waa aafaadka ee dhibaatooyinka dhacay weeye markaa guur saxiixa iyo kulan haddii uu jiro ilmaha ay haweenaydaasi ku dhashay muddada macruufka la yaqaano ninkaasubu markaa u nasab sheeganaya xadiidkaasay culimmadu soo deliishadeen saxiix ahee ilmuhu firaashkaasu u sugnaado mar haddee haweenaydu ay xaas tahay dee ilmahaasi waxa markaa yeelanaya uun oo markaa u nasab sheeganaya waa ciddii markaa firaashka ayaa zawjiyadaasi markaa ay u sugnaato isaga zaanigu wuxuu ku leeyahay meesha ma jiro atawaaruthu bayna zawjayni bishuruudi lmacruufati fii baabi lirth waxaa kaloo iyadana ka dhashaa isdhaxlid ay labadii qof isdhaxlaan iyadoo loo eegaya shuruuddii lagu yaqaanay fii baab lirthi baabka dhaxalka oo inoo iman doona marka laga helo ayagana waa isdhaxlayaan oo dee addoonnimo iyo gaalnimo iyo istilid iyo mar haddaanay jirin labada qof waa isdhaxlayaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi walakum ragoo waxa idiin sugnaaday nisfu maa taraka aswaajukum xaasaskiinu waxay ka tagaan kala barh baa leedihiin in lam yakun lahunna walad haddii aanay ilmo lahayn fain kaana lahunna waladun hadday ilmo leeyihiin falakum rubucu afar meelodow meel baa leedihiin mimaa taragnan wixii ay ka tegeen min bacdi wasiyatin waxaanu noqonayaa wairthu man dukira maa dukira bay yidhahdaan culimmadu waxa uu dhaxlayaa kaa la soo sheegay waxaa la soo sheegay min bacdi wasiyati min bacdi tanfiidi wasiyatin wasiye iyo dardaaran intii la fuliyey dabadii yuusiina bihaa i dardaarin ow daynin wa qadaa'i daynin iyo dayn gudideed walahunna dumarkii arubuuc afurmeeloo meel baa u sugnaaday mimaa taraktum rago waxaa ka tagteen in lam yakun lakum waladun haddaanu ilma idiin sugnaanin fain kaana lakum waladun hadduu ilma idiin sugnaaday falahunna humunu siddeed meeloodow meel ayaa u sugnaaday mimaa taraktum wixii aa ka tagteen min bacdi wasiyatin waxaanay dhaxlayaa min bacdi tafwiidi wasiyatin dardaaran intii la fuliyo dabadii tuusuuna bihaa aada dardaarmaysaan ow daynin waa dayni waqadaa'i daynin daynintii la guday dabadii waxay leeyihin culimmadu waxyaalaha toddobaad ee ka dhalanaya ama lixaad ee markaa ka dhalanaya waxa weeye inay isdhaxlaan labadii qof ee isguursaday inay isdhaxlaan iyada loo eegayo shuruudda macruufka ah ee lagu yaqaano baabulirsi oo inoo iman doonta hadday laba qof oo dee isku diina ay yihiin way isdhaxlayaan haddii aanay labada qof marka ay silin way isdhaxlayaan haddii aanay addoom ahayn way isdhaxlayaan oo dhexal ayaa ka imanaya xataa haweenaydu haddii ay markaaseen horeba usoo sheegnay ay markaa ciddatu rajciya ku jirto way dhexlaysaa aayaddaa qur-aankaabay inoo soo qaateen culimmadu daliil ahaane ka hadlaysaa ragga waxay wax ku dhaxlaan iyo dumarku waxay wax ku dhaxlaan kuwa isqabaa raggu waxay wax ku dhaxlaanuun laba faral ama laba nisbe ayay wax ku dhaxlaan raggu kala badh ayay yeeshaan wixii ay dumarkoodu ka tegeen haddii aanay haweenaasi ilmo lahayn ilmahaas ama miday isaga u dhashay hata ama miday cid kale u dhasha haatay mar haddaanay wax ilmaa lahayn kala barh buu qaadanaya haddii haweenaasi ilma ay leedahay ama isaga ha u dhasho ama cid kaleba ha u dhashee ninkii wuxuu yeelanayaa afar meeloodow meel ayuu yeelanayaa raggu labadaasubay aswaajdu ay wax ku dhaxlaan dumarkiina iyana waxay wax ku dhaxlayaan markay raggoodu dhinto afar meeloodow meel haddii aanu ninku wax ilmaa ka tegin ama iyadu ha u dhasho ama mid kale ha u dhashee haddiise ilma uu ka tegey dumarku waxay qaadanayaan siddeed meeloodow meel ayay qaadanayaan dhaxalkaasina wuxuu imanayaa intii markaa wixii dardaaran ahaa la fuliyey wixii dayin ahaana la guday ee la bixiyey ayuunbuu dhaxalkaasi imanayaa welibana xagga marka bixinta la eega daynta ayaa horaysa aayadda qur-aankiina waxay hoos horraysiinaysaa dardaaranka oo haddii masalan wixii uu ka tegay oo dhamiba ay dayntii noqoto dayntaasuubaa la bixinaya dardaaran ma jirayo laakiin waxaa la yidhi daynta had iyo gooraale cid baa daba taagan oo dee raadsanaysa laakiin dardaaranku waa shaygaa iska tabaruca ahoo laga yaabo markaa inaan la bixin oon la siininoo sidaa daraaddeed ihtimaam iyo ahmiyadda iyo qiimaha u leeyahay daraaddeed ayuu qur-aanku usoo horraysiiyey sunanu caqdi zawaaj waa sunnayaalkii u lahaa xidhidda guurku walicaqdi zawaaji sunanun sunnooyin baa u sugnaaday yustaxabu lityaanu bihaa in lala yimaadaa ay sunno tahay tacdiiman lihada alcaqdi isagoo caqdigan la weynaynayo waidhaaran lahu isagoo la muujinayo waxa uu leeyahay sunnooyin iyo waxyaalo la jeclaystay oo ay habboon tahay in lala yimaado ayadoo la weynaynayo caqdiga ayadoo la muujinayo daraaddeed wa min hadihi sunani waxaa ka mida maa yeli alif alkhudba qubayla caqdi zawaaj zawaajka xidhidiisa ka hor in khudbadii la akhriyo wa hadihi alkhudbatu mustaxabatun waa mid la suneeyey min qibali zawji xagga zawjiga ow naa'ibihi ama naa'ibkiisa oo ciddii markaa dee u hadlaysay ama isagii wadalika waa lima ruwiya can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu mowquufahu marfuucan isagoo markaa ku taagan cabdillahi ibni mascuud oo aanu isdhaafinin iyo isagoo markaa nebiga u kor yeelayba qaala wuxu uhi ida araada axaduma an yakhduba lixaaja hadduu midkiin doono inuu khudbau akhriyo xaaja min nikaaxin guuriya waqayrihi wixii ka mida lamida falyaqul ha yidhaahdo ilaa aakhiri alxadiid waqad mara waxaanu inugu soo maray fii baxi alkhudba fii baxi alkhidba khidbada baxdigeedii ayuu inugu soo maray farjic ilay hunaaka halkaa ugu noqo waxay leeyihin culimmadu sunnaha koowaad waxa weeye in intaan guurka la xidhin khudbo la akhriyo oo khudbadaasna waxa akhrinayaa dee zawjiga ama naa'ibkiisu markanay markaa dee weydiisiga samaynayaan ayay akhrinayaan ama markan dee inantii loo guurinayo caqdiga loo samaynayo ayaa markaa dee uu samaynayaa weligii ama wakiilkiisii uu samaynayaa horaanaynu u soo marnayoo xadiid markaa ibnu mascuud laga warinaya isagoo mawquuf oo isaga ku taaganiya isagoo marfuucu nebiga u tiiriyeyba wuxuu aha markuu midkiin doono inuu khudba qaariyo xaajo iyo wax ka nikaax iyo wax kale markuu doono inuu khudba akhriyo falyaqul alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu sidaa ha yidhaahdo khudbaddii noocaas ahayd ba adducaau lizawjayn waa in loo duceeyo labadaa qof ee isguursaday wa yusanu ducaau lizawjayni baa la sunniya cinda zawaaji waa wadaalika same waa lima rawaa abu daawuud radi allahu canhu lima rawaa abu hurayra radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana wuxua idaa rafaca insaanan qof marka uu yacni u ducaynayo idaa tasawaja markuu guursado qaala wuxuu odhan jiray baaraka allahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo wa baaraka calayka ilaahay adigana korkaaga ha barakeeyo wa jamaca baynakumaa fi lkhayr ilaahay khayrna ha idinku kulmiyo rawaahu tirmidiyu ayaa wariyey wa abu daawuud baa wariyey wa ibnu maaja wa macnaa rafaca dacaa lahu birafaac ay ililti'aam waa iswaafaqinaya wa jamci shaml arrinkooda oo markaa urura oo isu geysma ayaa markaa looga jeedaa waxay leeyihin culimmadu waxaa qodobka labaad ee sunnahay waxa weeye in labadii qof ee isguursaday loo duceeyo taana waxaa tusinaya xadiidka marinaya tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maaja bay u soo deliishadeen ee abu hureyra leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam qofku marka uu guursado ee uu tahniyadaynayo ee uu ducaynayo markaa inuu ilaahay labadaa qof iswaafajiyo ducadan ugu ducayn jirayoo uu ku taaniyadayn jiray baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeyo bimacnaa xaaskaaga allaha kuu barakeeyo iyadii baa le halla barakeeyo wabaarak calay adigana allaha ku barakeeyo wa jamaca baynakumaa fi lkhayr xadiidku waa fi lkhayr markaa fi lkhayr oo bilkhayr in la yidhaahdaa ma aha xadiidku fi lkhayri ayuu ku yimi lana tasniyayn maayo oo iminka dee bahalkii jandarkaabaa meel daran nala marayooo waxaa laleeyahay markaa waxay u qaateen markaa in malaa ninkii loogu ducaynayo baaraka allahu lakuma wabaaraka calaykumaa wajacbaasaa yidhahdaa mana jirte sidaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi ayaa markaa loogu ducaynaya la odhanaya jim iclaanu caqdi zawaaj waa caqdiga guurka in la muujiyo wa idhaaru lfaraxi fiihi farax lagu faraxayana lagu muujiyo bidarbi duf yacni durbaankan yaree markaa haragga labada dhinac ku leh ee markaa dumarkii aad iyo goran ay garaacaan in la garaaco wa yustaxabu waxaa la sunneeya iclaanu caqdi zawaaj caqdiga guurka in la muujiyo ayaa la sunneeya waijtimaacu nnaasi calayhi dadku inay ku kulmaan ay isugu yimaadaan baa la sunneeya wayukrahu israaruhu in la sirayso oo la qariyo ayada waa la karaahiyeyse kamaa yustaxabu sida loo sunneeyo idhaaru lfarax in farax iyo raynrayn markaa la muujiyo wa darbu dufi dufna la garaaco walghinaa aطayib iyo hees wanaagsan alladii yatadaman kaasoo keensanaya almacna alxasan alkariim macno wanaagsan oo hufan keensanaya markaa in loogu heeso ama loo inshaadiyo ama gabay loogu tiriyo rawa bnu maaja wuxuu warinayaa can caisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam wuxuuhi aclinuu hada nikaaxa guurkan muujiya wadribu calayhi bilqirbaali ayu duf dufkaana markaa ku garaaca warawa tirmidiyu wagayruhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi faslu maa bayna alxaraami waalxalaal waxaa u dhaxeeya kulanka xalaash xaaraanta iyo xalaasha addufu wasawtu duf iyo sawt oo kii markaa xalaasha ahaa waa kaa markaa codkiisa la maqli waa kaa markaa dufka la garaaci wixii kalena markaa waxaa laysla hursanayo ee markaa madowga iyo qarsiga markaa lagu samaynayo weeye xaaraantu wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi aclinuu hada nikaaxa guurkaa muujiya wajcaluuhu fi lmasaajidi masaajidana yeela wadribuu calayh bidufuuf dufuuftaasna iyo durbaanadaasna garaaca ayuu yihi rawaahu tirmidi ayaa wariyey waxay leeyihin culimmadu waxaa kaloo qodobka saddexaaduu yahay in guurka la muujiyo in faraxa lagu faraxsan yahayna lagu muujiyo in duf la garaaco waxaa sunnaha in markaa dadku ay ogaadaan oo ay isugu yimaadaan oo farax la muujiyo in la sirayso oo markaa hoos uninta dee labadan qof ee wax kala guursanaya iyo markhaatiyadu meel yar unta isla galaanuun sidaa markaa loo qarsadaa iyadu waa karaahiye in la muujiso dadku isugu yimaadaan intii isugu iman kartaa ayaa la sunneeyaa welibana markaa dee duf la garaaco oo haddii gabay iyo hees markaa wanaagsan oo markaa macno wanaagsan xambaarsan oo dee ama dardaaran ama markaa dee tilmaame ay ku jiraan ama markaa dee hadalla iska dee majaajilaah oo markaa iyadu wax dembi iyo xumaani aanay ku jirin in markaa iyadana lagu heeso waxay arrintaa u soo deliishadeen xadiidka ibnu maaja warinayo ee nebigu sala allahu calayh wasalam leeyahay guurka muujiya duhufkaana ku garaaca waxaa kaloo u deliishaday xadiid tirmidi iyo kayrkii uu warinayo oo uu leeyahay waxaa u dhaxeeya xaaraanta iyo xalaasha dufka iyo codka oo markaa guurkii xalaasha ahaa ise waa kaa dufka la garaaci ee codkiisa iyo hadalkiisa la maqli ee dadku isugu imanayaan kii kalena waa kaa la madowsanaye la qarsanayo waxaa kaloo xadiidka imaamu tirmidi warinayo ayadana uu nebigu sala allahu calayhi wasalam leeyahay guurkan muujiya masaajidda weliba la taga dufuuftana weliba u garaaca ayuu yidhi wakadalika saasoo kale yusanu loo sunneeya alfaraxu farax iyo waidhaaru lbahja yacni iyana waa farxadii reenu in la muujiyo walahwi shariif albari iyo ciyaar wanaagsan oo xumaan ka beri ah in markaa iyadan la ciyaaraa oo raggu hadday dana gaarkooda u ciyaaraan dumarku markaa gaarkooda ay u ciyaaraan oo aan isdhexgal aanu jirin rawa lbukhaariyu wuxuu warinayaa can caaisha radi allahu canha annaha zafat imra'atan haweeney bay uhoysay ilaa rajul min alansaar nin ansaar ka mida bay haweeney uhoysay faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuuhi yaa caaisha maa kaana macakum min lahwi maxaa haysaane lahwi iyo wax lagu ciyaaro ah fa ina alansaara yucjibuhum lahwu qoladan ansaar la yidhaahdo yacni waxaa cajabgeliyo ay jecel yihiin lahwiga iyo ciyaartaiyo dheerkay jecel yihiine maxaa markaa maanta jac uga siinaysaanee loo hayaa ama alghinaa heesa alladii fiihi mujuun isaga xishood darrada iyo khalaacada iyo markaa waxa xumi ay ku sugan yihiin wa fujuurun iyo fujuur iyo xumaan wa shuruurun iyo sharar wa wasun lilmaxaasin iyo meelihii dumarka wanaagsanaa la tilmaamayo walmafaatin iyo meelmihii lagu fidnoobayey wa ihaara lishahwaat shahwaadkii oo la kicinayo walkharaa'is iyo daneeyaalkii fa innahu xaraamun bilaa shakin fi lacraasi wagayriha hadday cursi tahay iyo hadday meel kala tahayba heesaha iyaga noocaas ahi waa xaaraan waxay leeyihin culimmadu waxaa kaloo sunnaa in lagu farxo oo raynrayn la muujiyo oo lahwi iyo ciyaar markaa beriyaho aan markaa dembi lahayn lala yimaado sidaa nebiguba sala allahu calayh wasalam xadiidka saxiixa caaishii markay haweenayda ninka ansaartaa u hoysay uu ugu yidhi maxaa markaa wax lagu ciyaaro lagu dheelaa haysaan qoladaa ansaari markaa ciyaarta iyo dheelkaas ayay jecel yihiin waxay culimmaduina soo yidhaahdeen qhinaagii iyo heestii markaa wanaagsanayd ee macno wanaagsan tilmaamaysay ee markaa ama gubaabo ahayd ama markaa dee tilmaamayd ama gabay ahayd ama nashiida ahayd dhibi kuma sugnaa laakiin qhinaagan iyo heesahan maanta aynu naqaano siiba kuwan markaa af soomaaliga ah ee inta badan xishoodarradu ay ku sugan tahay ee fujuurka iyo xumaantu ku sugan tahay ee sharku ku sugan yahay ee maxaasinta iyo meelii mafaatinta la tilmaamayo ee shawaadkiiyo kharays iyo dareenkii lagu kicinayo ayaga haddii cursi la joogo iyo haddii meel kale la joogo iyo haddii markaa la tirinaya mid kastaba waa dembi oo iyadu ma bannaana daal adducaau cinda dukhuuli cala azawja waxaa kaloo ayada sunayaasha ka mid a inuu markaa markuu xaaskiisa u tegayo inuu ducayso wa yustacabu waxaa la sunneeyaa cinda dukhuuli cala zawja markuu xaaska markaa u tegayo walcasmi calaa jimaaciha inuu la mucaamaloodana u gooso an yaquula inuu bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan hawshan ku qabanaya allahuma janibna shaydaana ilaahu shaydaanka naga dheeree wajanib ishaydaana ka dheere maa rasaqtana waxaad nagu arsaaqdee ilma ah rawaahu lbukhaariyu ayaa xadiidka wariyey can ibni cabaasin radiallahu rawa lbukhaariyu wuxuu warinayaa wa muslimun iyo muslim can ibni cabaasin radiallahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi low anna axadakum midkiin idaa araada markuu doono an yaatiyahu ahlahu qaala uu yidhaahdo bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan cuskanaya allahuma yaalow janibna shaydaana shaydaan naga dheeree wajanib shaydaana shaydaan ka dheere maa rasaqtanaa waxaad nagu arsaaqdo fa inahu in yuqadar baynahuma waladun fii dalika kulankaa haddii ilaahay ilmo ugu qadaro ilmo ka dhex beero lam yadurahu shaydaanun abadaa shaydaan waxba yeeli maayo weligii dhibi maayo waxa uu leeyihiin culimmadu waxa kale oo markaa ka mid a waxyaalaha sunnayaasha waxaa ka mid a in markaa uu ninku xaaskiisa u tegayo inuu markaa ducaysto oo uu gooso weliba markaa inuu markaa la kulmo inuu ducaysto wuxuu odhanayana xadiidka saxiixaba inoo sheegay ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan ee ibnu cabbaas laga warinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi haddii midkiin marka uu doono helgiisa inuu u tago uu yidhaahdo ilaahayow shaydaanka naga dheeree oo shaydaanka ka dheeree waxaad nagu arsaaqday haddii ilma ilaahay halkaa uga qadaro inaanu shaydaan markaa weligii aanu dhibaynin haddii kale markaa shaydaankii ayaa markaa dee hawshaana la wadaagaya oo la qabanaya ilmahana markaa inuu dhibaato u keeno ayaa laga yaaba laakiin hadduu markaa ilaahay magaciisa qabsado oo saa markaa shaydaanka isaga xayndaabo waxa weeye ilmaha halkaa ka dhashaana biidni illaahi wuxuu noqonayaa mid la ilaaliyo ha alwaliima waxaa ka mid a weliimada iyo cuntada markaa la samaysto ayaa iyaduna waxyaalaha sunnayaasha ka mida wahiya masnuunatu waa la sunneeyey wasanataxadadu canha bishay min atafsiil waxaanan kaga hadlaynaa bay dhaheen waxoogay kala saara ayaan kaga hadlaynaa macna alwaliima alwaliimatu mushtaqatu min alwalwi wahuwa alistimaac waa kulan wa sumiyat bidalika waa lagu magacaabo waa lijtimaaci la zawjayn iyo jamiicaani fiihaa labadii xaas baa ku kulmaya iyo dee dadkoodii qaala fi lqaamuus wuxu uhi alwaliimatu طacaamu lcurs waa raashinka markaa cursiga iyo aqalgalka loo sameeyo oo kullu طacaamin oo sunica loo sameeyey lidacwatin yeedhin dadka loogu yeedhayo waqayrihaaba wa awlama sanaca alwilaaya waliima ayaa looga jeedaa halkan waxay kaga hadlayaan culimmadu weliimadii iyo waxaana allabariga iyo ducada iyo raashinka la sameeyo aqalgalka agteeda waana sunna bay leeyihin oo waan faahfaahinaynaa waxoogay baan kala saaraynaa waxaana macnaheedu uu yahay walmi ayaa laga keeno walmina waa ijtimaac iyo kulan waayo dee labadii isguursay baa ku kulmaya ehelkoodii asxaabtoodii baa ku kulmaya saasaa weliima loogu magacaabo weliimana raashinkan markaa cursiga la samaysana waa la yidhaahdaa raashin kasta iyo casuumad iyo raashin kasta oo loo sameeyo markaa baaq iyo yeemada kale isugu yeedhayna waa loo sameeyaa xukmu lweliima alweliimatu lilcursi weliimada cursigu sunnatun mu'akada waa sunno la adkeeyey waa lihubuutiha can inabiy sala allahu alay sl ayay uga sugnaatay qowlan wa ficlan qowl ahaan iyo odh ahaan way uga sugnaatay ficil ahaan iyo samayn ahaanna way uga sugnaatay faqad rawa albukhaariyu ayaa wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalam awlama calaa bacdi nisaa'ihi bimuddayn min shaciir laba mud oo markaa shaciir ah ama yacnii dee kiilo wax la odhan karo ayuu ugu ayuu ugu ayuu ugu welimeeyey oo heeda warawa tirmidiyu waxau warinaya ana nabiya sala allahu alay slam awlama calaa safiya binti xuyayin radia allahu canha bisawiiqin waxoogay markaa dee ama salo waxaad tidhaahdaaba ama meeshaalidhe amaba yacni boorash oo kala dheh ayuu ugu welimeeyey iyo wa tamrin rawahu abu daawuud ayaa wariyo ibnu maaja wa rawaa muslimin wuxuu warinayaa ana nabiya sala allahu calayh wasalam awlaman calaa zaynaba radia allahu canha bikhubsin walaxm hilib iyo markaa kibis ama laxoox ayuu ugu welimeeyey wa annahu sala allahu calayhi wasalam qaala licabdiraxmaan bni cawf radia allahu canhu wuxuu ku yidhi awnim walow bishaatin yacni neef adhigana ha ahaatee ku weliimayso rawaahu albukhaariyu wa muslim ayaa xadiidkii wariyey waqad xamala alculamaau ficlahu wa qowlahu cala nadbi sunnanimo ayay ku xambaareen waxay dhahay culimmadu weliimadan cursigu waa sunne waana sunna mu'akada nebiga sala allahu calayhi wasalam sunna qowliya oo hadala way kaga sugnaatay sunna ficliya uu sameeyena way kaga sugnaatay oo iminka bukhaari wuxuu warinayaa inuu dumarkiisa qaarkood inuu laba markaa kiilo markaa raashinoo heeda inuu u sameeyey oo markaa weliimo uga dhigay tirmidi wuxuu warinayaa inuu haweeneyda sabiya mituxyihii la odhanayey inuu markaa waxoogay qamadida iyo heeddaa la daqiijiyey ee boorashka ama maashaanida laga dhigay iyo timir markaa inuu weliimo uga dhigay waxaa kaloo imaam muslim tilmaamaya inuu iyadana zaynab ibnu jaxshin inuu waxoogay laxoox ama kimis iyo markaa waxoogay hiliba inuu uga sameeyey cabdilxaam bni cawf oo kalena intaasi waa ficilkii qowlkiina waa kanoo nabigu sala allahu alay slm cabdilxaam bni cawf wuxuu ku yidhi awni walow bishaate war neef arigana ha ahaatee weliimayso markaa ficilkaa nebiga iyo qowlkiisaaba culimmadu waxay ku xambaareen inuu yahay sunne oo aanu ahayn mid waajiba saa daraaddeed bay waxay waa sunna mu'akada mar hadday nebiga qowl iyo ficil ahaanba ay kaga sugnaatay waa kitaabkeeni alfiqu lmanhaji siiba waxaynu ku jirnay weliimadii miqdaaru lwaliima inta weliimadaasi qadarkeedu yahay ama inta laga dhigayo wa aqalu lwaliima weliimaynta ugu yaray lilmunsiri kii markaa hodan ee waxayey shaatu waa neef adhi ah waraaxadda liagarihaa inteeda ugu badanna waxada male waligayrihi gayri lmuqsir kaa hodankaa ciddii aan ahayna maa qadara calayhi min aطacaam wixii uu kale ee raashina weeye waxay leeyihin culimmadu miqdaaru lwaliima inta laga dhigayaa waxa weeye kii waxaysay neef baa ugu yar inta ugu badanna xad ma lahoo dee laba iyo saddex iyo afar iyo awr buu ka dhigi karaa hadduu doono ciddii iyadu aan maalqabeen ahaynin wixii ay kartaa unbay ku weliimaysanaysaa oo si haddii aynu arkaynay nebigu sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisii isagu dee adduunyo dan kama lahayn oo buuraha ayaa markaa dahab u noqonayay haddana nolosha markaa ayuu ka doortay yacnii sidaa isaga hoosaysa xagga adduunyada iyo dhalaalaalkeeda iyo cunitaankeeda sidaa daraaddeed baa dumarkiisii qaar ka mid ay horkayna isagoo dee waxoogay kiilo raashina u sameeyey qaar waxoogay laxooxiyo markaa u sameeyey hiliba qaarkood markaa waxoogay boorashii isugu sameeyey markaa wixiu markaa qofku kala weeye waqtu lwaliima wawaqtu waliimati lcursi muwasacun waa mid la waasiciyo la ballaariyey min xiini alcaqdi laga bilaabay ilaa maa bacda dukhuul wain kaana alafdalu haba ahado ficlahaa samaynteeda bacda dukhuuli la sameeye lianna nabiya sala allahu calayh wasalam lam yulim calaa nisaa'ihi dumarkiisa uguma welimayn ilaa bacda dukhuul lam yulim calaa nisaa'ihi dumarkiisa ilaa bacda dukhuul intii waa qalgal dabadeed unbuu sameeyey faqad jaa fii xadiidi zawaajihi waxaa ku sugnaaday sala allahu calayhi wasalam annahu asbaxa anabiyu bihaa caruusan isagoo caruusa ayuu markaa waa berisay fadaca alqowma qowmkii ayuu u yeedhay wahaakadaa sidaa undur ilbukhaari eeg waktiga weliimadu waxay leeyihin culimmadu waa wakti iska furan oo iska waasacahoo wuxuu ka bilaabmaa caqdiga iyo meherku markuu dhaco ilaa iyo inta aqalgalka wixii ka dambeeya ayuu u dhaxeeyaa oo markaa caqdigu dhaco wixii ka dambeeya ilaa aqalgalka wixii ka dambeeya iyo intaa wixii ka dhaxeeya weeye sida ugu wanaagsanina waxa weeye in bacda dukhuul la sameeyo leannahu nebigu sala allahu calayh wasalam dumaradiisa uguma weliimaynin bacda dukhuul mooyaane markaa marka habeenkaa uu soo haysto ayuunbuu aroorteedana ducadaa samaynayay oo xadiidu waxay tilmaamaysaa inuu nebigu waa bariisay isagoo caruusa kadibna cuntadaa u sameeyey oo qoomkii iyo tolkii uu ugu yeedhay dadkeenna xataa meelaha joogaa waa kala dhaqan baylo iminka etoobiya iyo carabaha oo kale maalintaa markaa caqdiga meher ku dhacaya inanta reerkooda inta loo dhiibo ayaa weliba la sameeya markaa la qadeeyo kadib ayaa meherka la sameeya laakiin sidan aynu inagu samaynaa aqalgalda maalinta ku xigtaa ayaa markaa sunnaha waafaqsan xikma xikmatu tashriici alwaliima xikmadda loo jideeyey weliimadan iyo ducaysiga maalintaa wa xikmatu tashriici waliimati alcursi waa shukru llaahi caza wajal ilaahayo loogu mahadnaqayo calaa maakii wafiqa bihi la waafajiyey min azawaajiha ama wafaqa bihi waafajiyey min azawaajiha waijtimaacu nnaasi calayhi iyo dadku inay isugu yimaadaan xaydu ana hada ijtimaac isuimaatikaasina yadcuu wuxuu ugu yeerayaa ila taxaabi isjeclaanshayo wata'alufi isku soo dhowaansho wa idhaaru zawaaji waxaa kaloo ku sugan guurka muujintiisa min asiriyati laga muujinaya qarinoo ila alcalaniyati calaniye si muuqda loo saarayo liyadhara alfarqu si uu u muuqdo waxa u dhaxeeya bayna nikaaxi lmashruuci nikaaxa mashruucayo wa sifaaxi lmamnuuc iyo zinada markaa mamnuuc aheen la ogolay waxay leeyihiin culimmadu xikmadda ku jirtaa welimadaa iyo allabarigaa la samaynayo saddex arrimood bay inooga sheegeen mid weeyana waa mahadnaq ilaahay uu qofkaas ugu mahadnaqayo guurka ilaahay uu waafajiyey iyo wanaagga qodobka labaad waxa weeye inay dadka isugu yimaadaan isu igimaatinkaa dadku ay isugu imanayaan ay wax wada cunayaan ay markaa iscasuumayaan ama jaar ha ahaadaan ama asxaab ha ahaadaan ama eel ha ahaadaane sideedabana waxay keenaysaa isjeclaansho iyo isku soo dhowaanshay keenaysaa ummaddu inay isjeclaato isku soo dhowaatana waa maqsad ay shareecadeenu iyo diinteennu leedahay waxaa kaloo ku sugan iyadoo la muujinayo guurkii oo markaas riyaddii iyo qarsoodigii baa laga saray calaniye iyo inuu muuqdo ayaa loo saaraya oo marka dee halkaa yacni inta cunto lagu sameeyo dee lagu dareero ee laga soo furo dee markaa waxay tusinaysaa guur markaa xalaalaho wanaagsan meeshaa inuu ka dhacay halka dee markaa sinada iyo xumaanta aanay iyadu waxaa lahayne ay markaa qarsoodi iyo dhuumasho ay tahay xukmu ijaabati dacwati ilaa walimati lcursi waa xukunka ajiibidda yeedhmada lagugu yeedho weliimada cursiga wa ijaabatu dacwati walimati lcursi wa ijaabatu dacwati walimati lcursi fardu caynin calaa man duciya ilayha cidda loogu yeedhay inay ajiibtaa waa fardulcayn wa daliilu dalikana ma rawaahu lbukhaariy wa muslim can bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa duciya axadukum midkiin marka loogu yeedho ila alwaliimati falya'tiha ha taga buu yidhi wa fii riwaayatin cinda muslim riwaayo kaloo muslim leeyahay can abi hurayrata radi allahu canhu man lam yujib idacwa dacwada kaana jibin faqad casa allaha warasuulah ilah iyo rasuulkiisii uu caasiyey waxay leeyihin culimmadu ducada ama allabarigaa weliimada haddii laguugu yeedho oo lagu yidhaahdo nagala soo qayb gal oo ciddii markaa dee hawshan lahayd ay ku yeedho ama cid ay kuu soo wakiil ay usoo wakiilatay ay ku yeedho inaad ajibtaa waa fardul cayn weeye inaad markaa ima ima weydaano waa dembi iyo macsi ayay noqonaysaa haddaan dee cudurdaar adag kugu imanin waxaana tusinayaa xadiidka saxiixa xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi midkiin marka welimadaa loogu yeelo ha tago riwaayadda muslim waxay tilmaamaysaa qofkii ajiibi waayo dacwadda sida aliya rasuulkiisi u caasiyey haddee waxay dhahay shuruudu wujuubi ijaabati dacwati walimati lcursi shuruudda loo shardinayo waajibnimada in la ajiibo oo la yeelo oo la tago weliimada cursiga laqad sharada alculamaau waxay u shardiyeen liwujuubi ijaabati dacwati walimati lcursi shuruuddan ayay u shardiyeen minhaa shuruuddaa waxaa ka mid a arib anlaa yakhusa saaxibu dacwati biha alaqniyaa waxdahu inaanu ku maalqabeenkaa ku gaaryeelin fa idaa khasahu markuu ku gaaryeela laa tajibu ijaabatuha ajibitaankeedu ma waajibayso rawaa muslimun wuxuu warinayaa can abi hurayrata radi allahu canhu annahu kaana wuxua yaquulu mid yidhaahda bi'sa acaamu raashin ayaa xumaaday bi'sa acaamu raashin ayaa xumaaday acaamu lwaliimati ayaa ugu xumaaday raashin weliime iyo allabari oo yudcaa ilayhi alaqniyaau aqniyadii maalqabeynkii loogu yeedhi wa yutraku lmasaakiin masaakiintiina laga tegi faman lam ya'ti dacwata kaan teginna faqad casa allaha warasuulah alihi rasuulkiisa wuu caasiyey wa macna alxadiidi waxaa weeye alikhbaaru ka waramid bima yaqacu min annaasi bacdahu sala allahu calayhi wasalam nebiga dabadii waxaa ka dhici doona ee min muraacati alaqniyaai dad aqniyada in la dhowroo la ilaaliyo fi lwalaayima xagga ducooyinka wa takhsiisihim bidacwa iyo yeedhmada in lagu gaar yeelo wa iihaarihim iyo in loo doono bitiibi tacaami raashigii wanaagsanaa in ayaga loo doono mimaa kaasoo huwa isagu haalibun fi lwalaa'im alyowm weliimooyinka maanta haalib ku ah waxay leeyihin culimmadu markanay kugu waajibayso in weliimada yeedhmadeeda aada yeesho ee haddii aad markaa yeeli weydana qof macsi ku dhacay aada doqonaysaa shuruud bay leedahay shuruuddaana dee nusuustan kale ee arrintaa tilmaamaysa unbay ka soo qaateen kow waxay yidhaahdeen raashinkani raashin dee loogu yeedhay dadkii u baahnaa waa inuu yahay hadduuse yahay dad loogu yeedhay aan u baahnayn raashinka kii ugu baas lahaa buu noqonayaa inuu markaa ajiibaanaa ku waajib noqon mayso iyo aad u yeedhayn haddaad tidhaahdo badiyaa ay qadada inagala soo qayb galaya oo intii ugu ladnayd ee magaalada waxaysatay uu ku tilmaamo dee inaad markaa ajiibtaa waajib ku noqon mayso laakiin hadduu yidhaahdo jaarka iyo masaakiintii ciddii baahnayd baan u yeedhay inaad markaa kala qayb gashaa waxay noqonaysaa markaa mid waajiba haddii baa siday soo degeyso abu hurayra uu leeyahay waxaa markaa mid yidhaahda raashin waxa ugu shar leh raashinkaa weliimada ee loogu yeedhaya dadkii maalqabeenka ah fuqaradii iyo masaakiintiina laga tegey qofkii markaa dacwada dee aan sidaa ahayn loogu yeedhay tegi waayaana aliya rasuulkiisu caasiye xadiidkuna wuxuu sii tilmaamayaa dee waxa dhici doona ee xilligaa markaa dabadi imanayay ee in dadka weliimooyinka iyo ducooyinka iyo casumadaha dadka waxaysa ee toodiba ay baylahayso loogu yeedhayo dadkii fuqarada ah ee dam ka siin lahaana laga tegayo ba an yakuuna daaci musliman walmadcuum musliman waa inuu kan kuu yeedhayo ee weliimada samaysay muslim yahay kan loo yeedhayaana waa inuu muslim yahay fain kaana hayra dalika falaa tajibu ijaabatu dacwati ilayha dacwaddaa ajiibitaankeedu waajib kugu noqon mayso qofka ku yeedhaya waa inu qof muslima yahay hadduu gaal ku yeedho inaad ajiibtaa ama kan yeedhayaa kan loo yeedhayaa lafdiisu hadduu markaa gaal yahay dee markaa lama odhanayo markaa dacwaddan muslimka inaad ajiibtaa ila weyla waajib ay kugu tahay jim an yadcuwa fi lyowmi alawal maalinta koobaad waa inuu yeedho idaa awlama markuu welimayso fii agsara wax ka badan min yowmin maalin faidaa dacaahu fi lyowmi ahaani markuu yeeho usuxibat ilijaaba waa la sunneeyaa wa fi lyowmi ahaalidi tukrahu ijaabatuha ajibitaankeeda waa la karahaystaa raawa tirmidiyu wuxuu warinayaa canhu mascuudin radia allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuul lahi sala allahu calayh wasalam طacaamu awali yowm maalinta u horaysa raashigeedu xaqun weeye wa طacaamu yowmi haani sunna maalinta labaad raashigeeduna waa sunne wa طacaamu yowmi haaliثi maalinta saddexaad raashigeeda sumcatu waa ismaqashiis iyo istus waman samacaka ismaqashiyana samaca allahu bihi ilaahay ayaa kashifaya ay tadaakhurun waa faantaniyo waliyasmac annaasu bihi inay dadku maqlaan warawaa axmed wuxuu warinayaa wagayruhu ana rasuul lahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alwaliimatu fi lyowmi alawal xaqun waa xaq wa fi haanina macruuf waa wax la yaqaano wa fi haalisi riyaa-un wa sumca maalinta saddexaadna waa istus iyo ismaqashiis waxay leeyihiin culimmadu haddii uu qofku dhowr cisho weliimaysto ilaa saddex iyo wax ka badan maalinta ay waajiba kugu noqonaysa ajiibitaankeeda waa maalinta koobaadu maalinta labaad inaad ajiibtaa waa sunne maalinta saddexaad inaad ajiibto ad ka qayb gashaana waaba karaahaba way xadiidkaa warinaya tirmidi ibnu mascuud laga warinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi maalinta koowaad raashinkeedu waxa weeye waa xaq maalinta labaadna waa sunne maalinta saddexaadda waa ismaqashiis iyo istus weeyaan qofkii markaa ismaqashiiya ee waxaa u sameeya faantan iyo dadku ha ku maqlaanna ilaahay ayaa markaa fadeexaynaya oo riyadaa iyo istuska waa lagu fadeexaynayaa imaamu axmed iyo kayrkiina xadiidka ay warinayaan wuxuu tilmaamayey inay weliimadu maalinta koowaad ay xaq tahay maalinta labaadna wax macruuf oo la yaqaanay tahay maalinta saddexaadna istus iyo ismaqashiis inay tahay daal an yadcuwa waa inuu u yeedho liltawadudi waataqarubi isjeclaysiin iyo yacni dhowaansho waa inuu ugu yeedho fain dacaa likhawfin minhu hadduu cabsi uu ka cabsanaya ugu yeedho ow damacin fii jaahihi laa tajibu ijaabatuha ma ajiibitaankeedu ma waajibayso waxa kaloo laga maarmaana waxaanuu qofka ugu yeedhayaana inay isjeclaysiin iyo ugu dhowaansho inay tahay laakiin hadduu cabsi waxa ugu yeedhaya uu ka cabsanayo qofka ama markaa jaahiisa iyo markaa dee qiimuu leeyahay markaa ku dhowow ayuu leeyahay taa markaa ajibitaankeeduna ma waajibayso ha anlaa yakuuna daaciya daaliman aw shariiran aw saaxiba maalin xaraam waa inaanu kan daaciya ku yeelaya qof daalimo oo mudda dulmiyey ahayn qof shar lawaho shar badan waa inaanu ahayn qof xoolihiisuba markaa ay xaaraan iyo mukhaadaraad iyo bele ka soo jeedaan waa inaanu ahayn fain kaana kadalika hadduu sidaa yahayna laa tajibu ijaabatuha ajibitaankeedu ma waajibayso mar hadduu qofkan ku yeelaya daalim ama shariir yahay ama qof markaa xoolo xaaraana markaa le uu yahay macnaha ajiibitaankeedu weliba qofku markuu qofkan ama dee qof culimaa kale yahay taqriir iyo ogolaansho uu wixiisaa markaa ogol yahay uu sugayo ayay u noqonaysaa marka inaanu ajimin oonu ka qayb gelin wixiisa ayaa wanaagsan waaw an laa yakuuna hunaaka munkarun meesha waa inaanu munkar iyo xumaani aanay oolin ka khamrin sida khamri oo kaleo meeshii lagu cabayo waاkhtilaadin bayna arijaali waالnisaa ama rag iyo dumarkii oo isdhexgelaya ow suwaru insaanin ama qof suurooyinkii ow xayawaanin ama xayawaanso mucallaqati cala judlaan gidaarada la sudhay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir aniga maalinta yowm alaakhirka qofka rumaynaya falaa yaqcudanna calaa maa'ida miis yaanu ku fadhiisanayo yudaaru calayhi alkhamru khamri lagu wareejinayo midba miduu dhiibayo akhrajahu alxaakim wa saxaaxahu laakiin fain kaana yasuulu lmunkaru bixuduurihi hadduu munkarkaa iyo xumaantaasi tegiddiisa uu ku suulayo wajaba xuduuruhu inuu xaadiraa waajiba waijaabatu dacwati dacwada jibitaankeeda waajiba waisaalatu lmunkari munkarka markaa sulindiisa ayaa waajibaya waxaa kaloo ilaahayeen culimmadu meesha lagugu yeedhaye casuumadda cursigu ay ka dhacayso waa inaan munkar iyo xumaan iyo waxay shareecadu diiday aanay ku sugnayn haddii meeshii khamri lagu cabayo ama rag iyo dumar isdhex qaadayaan ama meeshuba wada suurooyin markaa qof ama xayawaano gidaarada la sudhay ay ku yaallaan inaad ajiibtaa markaa waajibi mayso hadday laakiin suurooyinku dhulka yaallaan oo lagu tumanayo ama wax lagu dagiigsanayo ay yihiin oo yahaanaysan taas iyadu dhibale lakiin waa markaa dee ay mucadamka yihiine la taago ee gidaarada la sudho waxay u daliishanayaan arrinta xadiidka xaakim iyo keyrkiiba ay warinayaan ee nabigu sala allahu calayhi wasalam yihi qofka allah iyo maalinta walaakhirka rumaynaya maa-ide iyo markaa miis iyo meel markaa khamri lagu wareejinayo oo la isdhaafsanayo yaanu fadhiisanin laakiin hadduu yahay qofkan munkarka iyo xumaantaa loogu yeedhayaa dee ama waa qof culimaa ama waa qof madaxa ama waa qof markaa ummadda makaanadii haybad kulaho munkarkaasina meesha wuu ka baxayaa oo haddii khamri iyo wax la damacsanaa ama tumasho iyo wax meesha laga damacsanaa wixba waa kala yaacayaan haddii markaa dee meesha markaa rag iyo dumar isdhex qaadayeen waa la kala yaacayaa oo waxaa le markaa dee odaygii baa soo socda ama wadaadkii a soo socda ama markaa dee qofkii mas-uulkaa baa soo socda mar hadday sidaa too munkarka iyo xumaantaasi tegidiisa uu ku suulayo waxay leeyihin meesha inuu taga waajib bay ku noqonaysaa oo dacwaddaa waajibo oo munkarkaa iyo xumaantaana meesha uu ka suuliyo alaklu min طacaami اlwaliima haddaa waa cunidda raashinkaa waliimada laa yajibu ku waajibi maayo calaa mujiibi dacwati اlwaliima dacwada waliimada iyo yeedhmada ducada qofka ajiibay ku waajibi maysa an yaأkula minhaa inuu ka cuno bal ilwaajibu calayhi an yaxdura waa inuu xaadiro uma in shaءa kala wuu cuni wain shaءa tarag hadduu doonana waa uu ka tegi waxay leeyihin culimmadu qofkan loo yeedhay aynu nii inuu ka qayb galaa dacwadda iyo yeedhmadaa loogu yeedhay weliimada iyo allabariga cursiga inuu cunaay waajib ku noqon mayso laakiin waxa waajibka ahi waa inuu tago hadduu goobta tagana waa u furan tahay inuu cuno iyo inuu iska daayaba rawaa muslimun wuxuu warinayaa can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi idaa duciya axadukum ilaa طacaamin midkiin marka raashin loogu yeedho falyujib ha ajiibo fain shaaa hadduu doono daciima wuu cuni wain shaaa tarag hadduu doonona waa uu ka tegi haddii aanu markaa dee qofkii dacwada sameeyey aanu xumaysanaynin ama aanu markaa cuntadiisa dee inuu qofkan markaa wax kale u diiday aanu meesha soo gelaynin inuu markaa haddii uu jeclaan wacnay haddii kale lagu iska dayn wa qiila waxaa yajibu an yaakula ilaa idaa kaana saa'iman qiil baa wuxuu leeyahy mee waajib bay ku tahay inuu wax ka cunaa inuu sooman yahay mooyaane wa daliilu dalika lama rawaahu muslim waa xadiidka uu muslim wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sala allahu calayhi wasalam idaa duciya axadukum midkiin marka loo yeedho falyujib hortu ha ajiibo oo ha taga meeshaa loogu yeedhay fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay falyusalli ha duceeyo ha u duceeyo waxba soomkiisa yuu jebinine ha u duceeyo qofkaa markaa ugu yeedhay ee markaa dacwadaa sameeyey wain kaana muftiran falyatcam haddii uu afuran yahayna ha quutamaa nebigu sala allahu calay wasalam xataa soom sunnaha haddaad sooman tahay oo u jeclayso markaa inaad la cunto inaad ajiibto ayaa markaa wanaagsan way xadiid gale ayaa jiray oo nebigu sala allahu alay slam leeyahay midkiinbaa walaalkiin dab u gelaya oo isu hawlaya markaasuu hadhowto odhanaya waan soo marahay yacni qof walaalkaabaa isugaa kelifay markaas siduu jecel yahay waa inaad yeeshood u samayso wa macnaa falyusali falyadcu liahli اطacaami biاlmaqfirati wاlbaraka ha ugu duceeya dadka raashiga sameeyey dembi dhaaf iyo barako wa salaatuna fi luqa adducaa waa duco qaala tacala ilahi wuxuhi wasalli calayhim u ducee ina salaataka sakanhum ay udcu lam u ducee salaadaada iyo ducadeedu xasilooni bay u tahay waxayd markaa sakada ka qaado u ducee wayustaxabu waxaa loo sunaya limujiibi dacwa dacwada kii ajiiba an ya'kula inuu ka cuno mimaa qudima lahu waxaa loo soo horanmariyey walaa yatasarafa fiihi aanu ugu tasarufin ilaa bilakli cunid mooyaane walow an ya'kuda minhu inuu ka qaataa buu leeyahay wax in calima ridaa saaxibi dacwa hadduu og yahay inuu raalli ka yahay kari qaadashadeeda culimmadu ama diinteennu wax walba way ka hadleen halkana markaa xeedyo iyo dee naafgiya wixii la kariyeyba waa laguu soo dhigay qofkii markaa ajiibay waxaa u sugnaa inuu wax ka cuno cunid inaad markaa wixii aad ka qaadi kartee calooshaada ay ka qaadi karta ayaa lagu sunayay inaad ka cunto wax kalooad ugu tasarufaysaa ma jirto sidii la odhan jiray markaa culimmadii horaa markaa intay cunaan inna muska saaran jiray inna markaa ku ridan jiray inna markaa carfsan jiray aroortii cuni jiray ayadoo laga yaabo reerkiiba markaas inuu qaday taasi markaas wax bannaan ma aha waxaa lagu soo dhigee laguu keenay wixii aad markaa ka qaadi karteed ka cuni kartaad ka cunaysaa wixii kalena dee sideeda ayaad ku dhaafaysaa oad ku celinaysaa hadduuse og yahay in qofkan dacwadda sameeyey inaanu waxba ka qabin inuu qofkani wax ka qaato dee waxaabaad ogtay meesha inaanay cidiba u joogin uu cuntadan ku sameeyo cid wuxu cunaysaa ma jirto markaa dee cuntadiina halkaa ay ku khasaarayso dee haddii markaa la kala qaato la safaari garayo waa safaari garayntani markaaynu samaynee hewdheelladaba la sameeyee yacani wax dhibi kuma sugnaa oo waa la samayn karaa amaa dee qofkii waaba socoto u ogay qofkani markaa inuu socoto yahay waxa ka horreeyaana markaa dee meel aan cidiba joogin inay tahay dee hadduu markaa wasadii ka qaatay inaanu waxba ka keenaynin ayuu og yahay taasoo kale ayaa markaa ayaa bannaan wayaxilu waxa xalaala nadru sukarin wakayrihi sunkor iyo wixii lamida in la sayliyo ka jawsin waaba jawskaa midhaha geedkaa jawska la yidhaahdo wa lawsin iyo lawsgi wa danaaniira wa danaahima cala almarati awadani fi nikaaxi wayaxilu iltiqaaduhu gurashadiisuna waa xalaal wa tarkuhu awlaa ka tegiddiisuna way fiican tahay waxay halkana ay culimmadu kaga hadlayaan waxay dadkeenu fooladayn yidhaahdaanoo hadiyo gooraale markaa caqdigu uu dhaco markaa waxay dhahen jawska iyo lawskiiyo jawsku way isku dhow yihiin inagu lawsku baynu naqaanaa jawskuna waa wax markaa isaguna ku dhow oo isagana qob laga jebiyo kaasoo kale iyo shilime iyo danaaniir iyo lacag yariyo waxaynkaasa in qofka markaa dushiisa lagu saydhiyaa ruuxii dumar ahaa way iska bannaan tahay markaa waxaa la saydhiyay inaad gurataana waa xalaal oo waxba dhibaata kuma sugna waxaa la daadiyey ee saa loogu talagalay inaad iska qaadataa waa xalaal laakiin aad iska dayso aanad markaa mar dad qof weyn tahay waxaa gurgurashadiisu markaa yar ayaayufnimo ayay tilmaamaysaa ayaa markaa wanaagsan oon waxba ka qaadanin alqasmu bayna zawjaati wamaa yatacallaqu bidalika waxa weeye waa qasmigii iyo cadaalad samayntii xaasadka loo cadaalad samaynayey iyo wixii arrintaa la xidhiidhay tacriifu alqasmi alqasmu fi lugati masalun qasra yaqsimu waalqismu bikasri lqaafi haddii annasiibu waa qeybta waalqasmu istilaaxan qasmiguna istilaax ahaan waxa weeye ana man kaana lahu aktar min zawja kii u sugnaaday hal xaas wax ka badan wa baata cinda waaxidatin minhuna mid ka mida agteedana barya lazimahu lmabiitu cinda baaqihinna kuwa hadhay agtooda inuu baryaa iyana waajib bay ku noqonaysaa waxay leeyihin culimmadu qasmigu istilaax ahaan waxa weeye qofku hadduu hal laba xaasiya wax ka badan leeyahay isla markaana qaar ka mida agtooda uu baryu u hoydo kuwa kale agtoodana inuu baryo u hoydaa waajib bay ku noqonaysaa qasmikaasaa la yidhaahdaa xukmu lqasmi bayna zawjaati xukunka in qasmi loo sameeyo zawjaadkii xaasaska xukunkiisa alqasmu qasmiga iyo qaybinta xagga hooyashadu ibtidaa'an bilawhaan bayna zawjaati manduubu waa mid la sunneeyey walaysa biwaajibinna ma aha faman gaara lahu niswatun kay dumar u sugnaadeen suxiba waxaa loo suneeyay yaqsima lahunna inuu qismadii u sameeyo wayamiita cindahunna agtoodana u baryo walaa yucadilahunna aanu cadilin markaas oonu cidlaynin wainamaa lam yajib dalika calayhi kaasina kuma waajibin waa sunna baynu leenahay waxa lianna almabiita xaqu baryidu waa xaqu isagu leeyahay fajaasa lahu tarkuhu ka tegitaankiisa ayaa u bannaan ama idaa baata cinda waaxidati minhuna biqurca hadduu mid ka mida agteeda qurco ku baryo qorituur aw gayraha ama qorituur la-aanba lazimahu lmabiitu cinda albaaqiyaati kuwa hadhay agtoodana inuu baryaa waajib ayay ku noqonaysaa wa asbaxa alqasmu lahunna qasmi inuu sameeyaana waajiban ayuu noqonayaa taxqiiqan lilcadli baynahunna isagoo xaqiijinaya cadaaladda dhexdooda looga baahay in loo sameeyo waxay leeyihin culimmadu inuu qasmi iyo u qaybin u sameeyo xaasaskiisa marka hore bilow ahaan waa sunne dhowr xaas hadduu mar wada guursado ama isagoo mid hore qabo mid hore qabo mid hore qabo uu mid kala guursado midkoodnaba aanu markaa dee la jiibsanin qasmigaa hore inuu u sameeyaa waajib kuma ahe waa sunne laakiin waxaa sunnaa inaanu markaa cadilin bay leeyihiin ee inuu markaa dee la jiibsado oo markaa dumarkii u tago arrintaasina waajib maaha bay leeyihiin laakiin baryadaasi leanna baryadaasi waa xaqu isagu leeyahay bay leeyihiin oo inuu ka tagaana way bannaan tahay horaanaynu uga soo hadalno qaasimiya suwadkiiya midu habaanan garanayn bal madaahibta culimmadu arrintaa waxay ka qabanayaan siay ugu qaybsameen ayaynu soo tilmaanayn shaaficiyaduna arrintaa qolyaha ugu liita ayay ka mid yihiin marka masalada adlaad laga hadlayo waa aqalu kirayso oo kale ay leeyihin aqal aad kiraysatay haddaad doontana waad gelay haddaad doontana waad iska xidhan bay ay ayay ku leeyihiin waa masale aad ay markaa shaaficiyadu halka madaahibta kale ay uga horeeyaan waxay leeyihin hadduuse mid kamida agteeda baqiyo oo intuu qori tuuray mid qorituurkii usoo baxo oo markaa uu qorituurkaa ku barya ama qorituurlaanu mid hadduu isaga hoydo inuu kuwii kalaan la baryu hoyda ayana waajib bay ku noqonaysaayo ayaguna waajib ayay arrintaa ugu yeelanayaanoo dee in markaa cadaaladda loo sameeyaa isagana waajib bay ku tahay ayaguna markaa xaqay leeyihiin ayay noqonaysaa daliilu wujuubi daliilu wujuubi alcadli baynahuna fi lqasmi wagayrihi daliilka markaa tilmaamaya in loo cadaalad sameeyo dumarka xagga qasmiga iyo waxyaalaha kaleba ayaa halkana culimadu ka hadlayaan wa daliilu wujuubi alcadli fi lqasmi wagayrihi bayna anisaa'i alqur'aan wasunna waa qur'aanka iyo sunnaha ama alqur'aanu faqowlu llahi caza wajala weeye fain khiftum haddaa ka cabsataan an laa tacdiluu inaydaan cadaalad samaynin fawaaxidatan fankixuu waaxida mid iska guursada ow maa malakat aymaanukum ama gacmihiin waxay mulkiyeen addoomihiinna ayaan qasmi ayagu lahayn iskaga ekaysta ayn khiftum haddaa ka cabsataan an laa tacdiluu fi lqasmi walinfaaq xagga la joogaa iyo qaybinta iyo nafaqaynta inaydan u cadaalad samaynin fakhtasuruu ku gaabsada calaa tasawujikum waaxida mid qudha inaad guursataan falaqad ashcarat ilaayatu waxay dareensiisay biwujuubi alcadli fi lqasmi baynahunna inay waajib tahay dhexdooda in cadaalad loo sameeyo wa ama sunna waa laba xadiidaynu soo marnaye famaa rawaahu abu daawuud watirmidi wagayruhuma can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man kaanat lahu imra'ataani laba dumari kay u sugnaadeen famaala ilaa ixdaahumaa midkoodu iisha wa cinda tirmidiyi falam yacdil baynahuma dhexdooda aan cadaalad u samaynin jaaءa yowma alqiyaamati washiqhu maa'il isagoo dhinaciisu markaa qallooco ayuu imanayaa oo washiqhu saaqid isagoo dhinaciisu dhacsan yahay ayuu imanayaa wa haadihi cuquubatun tanna waa cuquubu laa takuunu ilaa calaa tarki waajibin cuquubada intaa leeg dee waxay ku timaadaa un shay waajiba qofku inuu ka tegey shay sunna a markuu ka tago dee cuquubo intaa leeg kama dhalasho kama dhalato rawaa abu daawuud wuxuu warinaya watirmidi can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa yaqsilu mid u qaybiya dumarkiisa xagga jiifka iyo wax walba fayacdilu waa cadaalad samayn jiray wayaquulu waxaanu odhan jiray allahuma haada qasmii ilaahw kani waa qaybkaygi fiima amliku waxaan anigu hayey falaa talumnii ilaa waa igu caranno ha igu qabsan fii maa tamliku waxaad haysa adigu walaa amliku anigu aanan hayninoo dee jacaylkii iyo kalgacalkii iyo qalbiga raacitaankiisiia rawaahu abu daawuud watirmidi ayaa xadiidka wariyey halkaa hainoogu joogo wallahu aclam